gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare ayaa xarigga ka jaray saldhigga booliska iyo xarunta maxkamadda degmada marka ee gobolka shabeellada hoose madasha xarig jarka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada marka taliyaha booliska degmada marka iyo mas-uuliyiin kale cismaan muuse daqare gudoomiyaha degmada marka ayaa ka warbixiyey xarig jarka saldhigga booliska iyo xarunta maxkamadda degmada marka wuxuu ahaa jiri meel oo ahaa jirta maxaa lahay kabaan uu ahaa jiri markaa imaanayni alxamdulillah ilaah maxaa lahay dowladnimo intaan ay ku tusaysaa in meeshii dowlad imaad insaan loo dhisaa dowlad saana inoo dhistay alxamdulilah xabsidayaa la dhisay saldhigyaa la dhisay hadda meeshaan waxaa ku shaqeeya gudoomiyaha maxkamadda degmada ku shaqeeyo saldhigyaa ku shaqeeyaan maxaa lahay daraawiishtii koonfur galbeeda ku shaqeeyaan militariga qaar ka mid ah ku shaqeeyaan alxamdulilah meel haddii dowlad ay ka dhalato horumarna waa ka dhalaha degmadan degmo colaadeed ay ahaa jirtay alxamdulilah maanta saldhigooda oo furan yahay xafiisyada dowladda ay furan yihiin xafiiskii gobolka uu furan yahay alxamdulilah suuqyadii in badanaa loo dhisay inaa kusoo marsiin hadda waa ficnaan laheyd horumar fiicna magaalada ka muuqda haddii maanta waa la xisaabaa la dhaho intii yar dowladnimo meeshan ay imaaday oo ay ka jirtay oo dowladda koonfur galbeed iyo maxaa lahay madaxweyne cabdicasiis oo horumar fiican la taawo kara laga sameeyey maxaa lahay degmadan iyo intii dagaalada socday haddii isbardhig fiican la sameeyo dadka haddii kuwaadan qaadaha intaanay kuwaadan qaadaha gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare ayaa ugu baaqay shacabka magaalada inay ilaashadaan xarumaha loo dhisay maalintaas ayaan dalabkeedii iyo inaan hay-adihii markaas aan ka dalbannay oo ay ugu horraysay hay-adda i o m jawaabtii ay soo bixisay ayaa waxaa suurtooday hadda maanta inay inoo dhisaan xaruntan quruxda badan oo saldhiggii degmada saldhiggii qaybta guud xataa si ku meel gaar ee maxkamaddii gobol degmada ee uga shaqaynayso xabsiyadaasi kala duwan ee leedahay oo intaasoo dhanna waxay caddaynaysaa doolnimadii iyo asaaskeedii inuu horumar uu ku socdo insha allah waxaan rajaynaynaa intaan iyo in kasii qurux badan inay noo dhici doonto insha allah saldhiggaanina waxaa laga rabaa taliyaha qaybta guud ee koonfur galbeed inuu ka shaqaysiiyo wuxuuna ballanqaaday taliyaha in booliskii ay u baahneed degmada oo dhammaystiran ay ka shaqayn doonaan kana howlgali doonaan xaruntaani saldhiggaani ah waxaana rajaynaynaa insha allah qaybaha kala duwan ama rugaha kala duwan ee degmada ay leedahayna inay booliskaasi toos uga howlgeli doonaan xarumaha saldhigga booliska iyo maxkamadda degmada marka ayaa waxaa loogu adeegi doonaa bulshada ku nool magaalada iyo deegaanada u dhow